jiilaalkii mayddeerna way balka guda jara bilyanka dambeyti ee sididii bilood ee deyrta wari eel biimaka jaran dhulkan way bawsaya ko injagi oo xoolo geedyo goosnaan baan lahayn way bana jara oon i gaajo oyo dadka wuu bara ka ahayaan deegaanadiyo ka noolayaan hiraabwal way bahadiray magaalada baydhabo dadyahabaraka ciidi abaaro haanaso ka biirahayaan xerooyinkiyo ka jaran barakacyaalkii horanka sugnaayeen baydhaba oyooba isyoon yaabanayeen oo hamiin ii maalinba awaadan gudbiyayeen maamulka gobolka degmada iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya deyrtii roob ma dhubana gugiina walsaase ma dhaamayna oo way bahaayay ko roob yaraay beeralaydii deegaanada baadiyiga muddo lama sanee waldalag ee makugoosana beerasho way baniyo ka noolayeena dalagyadii horeen goosadeen sannadoogii hore ooyoonka keesanayti bakaarasho beeralaydii deganaayeen dhulka adablaga e ee walhasaaro ka beero hodanka kahaayi sannadoogii lahadhaafay bayuu xooga saarayeena beerashada sisanta taasoo markiya hagoda angooyi jarti beese fayla ooyo ka maaray jareen nolol maameedsho tan way bayasheentay intee yaraata keydkii raashinka bakaaro oo xilligan oo kale markiya abaarta dhiida lakamooday qoysaska ooye anfaca jartay qoyska intiusa ka noolaada tan i intiusa irkagu dhubadaw oo beertala ku abuurow xoololaydii reer guuraaga haayeen xoolo magnool wayba qobsaday abaarlama xilla oo ishigigda ee irka roobkii laku waaye duurkii mala geed agaaran ooyo xoolo daaqayaan xoolo dhaqatadii loo jar ka hayaan mar hor iyo abaarta la tabti way banaahiray neefneef loo-ee oo laka dhaqahaya balkii injigii ee saaranaayeen mundulo ibeero dhatiyo intii kale way bayonagadeenna walyo gadan qaariyo goori sidaan ihaano bagti irinkii usuuna manool wayba helay iriidii jiilaalka io gaajo geed quuyan ooyo ka dhegan dhulku ku waayan haani bagtii io haani dareeru waayaan ooyo jidkaka goori sidaan ma ee intiya herti waybayo kashubeena suuqyada magaalooyinka iyo oo haraashayaan ooyo ka gadaayan neefkii ba-iringe walku yar shan doolar siyo shilinka yaranku moodaan yo i iyaalsho intiyo jidka kasii jaraan shakamaka jarantiya jarta abaarwiin guud ahaan gobolada dalka balse wayba isweydiin mudana heer intee la eg yadeersisanta abaarta dad qulqulow ooyo maalin walba hadeerayan magaalada baydhabo ee hiraabnool ee adaka aragaasa duleedkii i gudo magaalada baydhabo qoysas isweedadaan markii adan bata binaanka magaalada waybaad ogaada korte anti abaarta yeeta towbiin oo hindholanku daboolada korno oo ambaahan anti si degdega lanka gurmada silanku horseeda xaaladda abaarta haddiiya roogda ooyo dadka awoodaan dareerka wayba fayleentii oo is abaabulaan shacabka ka nool magaalada ooyo sameeyaan kulamo qaraanlanka aruuriyow dadkaha ku barakay degmooyinka iyo tuulooyinka ee adeerow baydhaba ama unkugudubow shabeellada hoose iyo banaadir aniseedowka i qaraanka dadweynaga wayba yahajiidida korte hindho hay-ado caalamiga ee mar haddii dowladii dhexe iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ooyo mas-uulku hayti samata bixiyowka dadshayo abaarta ka dhowtii ee bilaabay intiyo ku barakacaan deegaanadiiyo ka noolayaan yo ka mashquuleen doorashooyin iyo gambarweydiyow dhaqaalagii kabaaw haddii waa lanka qobada lahaay dadka abaaro la dhadhiyahay iyo geeka gaaji i oon mahala barakaca lahayna